kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha ee v o a oo aan ku qaadaa dhigayno xalka dagaalada somalilan iyo puntland ku dhex maray deegaanka tukarakh iyo weliba asalkiisaba tan iyo markii ay somalilan ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii waxaa jiray hadalhayn ku saabsan aayaha gobolka sool hase ahaatee waxay arrintaasi xoogaysatay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo siddeeddii kadib markii la alkumay maamul goboleedka puntland waxaana dhashay dood siyaasadeed oo ku aadan halka ay deegaanada sool iyo sanaag raacayaan ma qaybsamayaan ma puntland ayay abtirsiin ku raacayaan mise somalilan ayay la go'ayaan iyaga oo xeerinaya xuduudkii ingiriiska iyo talyaaniga ay ka tageen ee ay ka dhalatay jamhuuriyaddii soomaaliya kadib midoogii labada gobol iyo heshiiskii burco ee dib uga go'idda soomaaliyaba inkasta oo ay doodaasi siyaasad ahaan u bilaabatay haddana dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyey waxaa jiray gacanka hadal ciidan oo hadba heer soo jiitamayey balse hadda ku soo dhammaaday in ugu dambayn iyada oo bilson la gelayo uu weerar dhaco bisha ramadaan dhexdeedana rogaal celis la isugu soo noqdo iyaga ayaana soo weeraray iyo maya ee ayaga ayaana soo weeraray ha joogtee ma jiraan dariiqyo kale oo aan xoog ahayn oo xal looga gaari karo si dhiig sokeeya loo baajiyo waxaa faaqidaadda toddobaadka noogu marti ah oo qodobkaasi nala dhiraandhirinayo aqoon-yahano kala jooga waqooyiga ameerika oo deegaanadaas ka soo kala jeeda brofesor axmed maxamuud ismaaciil waxa uu wax ka dhigaa sunni dutches community college oo qayb ka ah state university of new york waxa uu hadda ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaala windsor canada maxamed aadan tarabi waxa uu ka mid yahay jaaliyadda reer somalilan ee waqooyiga amerika waxaa haata uu ku sugan yahay magaalada chicago inkasta oo uu degan yahay gobolka missouri axmed nuur qodax sidoo kale waa jaaliyadda somalilan waxa uu ku sugan yahay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halka caynaanshe cabdiraxmaan oo ka mida jaaliyadda khaatuma ee north americana uu ku sugan yahay magaalada calgary ee dalka canada ugu horeyn dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhownahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa tahay waxaan codbaahiyaha siinayaa ugu horeynba brofesor axmed maxamuud ismaaciil inta aanan la gelin xalka iyo jidadka kale ee u furan reer somalilan iyo puntland inay ku xaliyaan arrintan waxaa ugu horeyn mudan in la fiiriyo waxa la isku haya dhab ahaantii maxaad is leedahay doodani asal ayay u tahay wallaahi waxay la tahay dooda asalkeeda waa la garanahayaa dooda asalkeedu waxa weeye xuduuddii isticmaarka xigmad intee la-eg bay leedahay ma isticmaar baana wada gumaysan jiray miyaa arrinta asaasiga ah oo maxaan ku rahaa dhifaan garaysa ama micnaysa maxaan ku idhaahdaa xuduud mise waxa weeye xuduudda international la aqoonsan yahay waa dunida waxaan qiyaasahayaa somaliland puntland su-aasheedu inay tahay su-aal loo kala su-aasha ka muhiimsan waxaan qabaa inay tahay soomaaliya iyo somaliland somaliland soomaaliya ma ka go- ma ka madax banaan tahay mise kama madax banaana in fact waxay u eg tahay inay ka madax banaan tahay sababta waxa weeye factska dhulka jiraayo waxa weeye somaliland iyada arrimaheeda maamusha dawlad soomaaliyeedna maaragtay amar kama qaadato but in law ma jirto entity somaliland la yidhaahdo oo madax banaan oo runihi waaya international law ma jirto waayahay maxamed aadan tarabi baan siinayaa maxamed maxaa la isku hayaa bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa dhegeystayaasha v o a iyo ka qaybgalayaasha falaqayntan madoodanba horta waxa la isku hayo waa aragti siyaasadeed oo ku salaysan xuduud international ah oo adduunyadu aqoonsan yahay xuduudda internationalka ee adduunyadu aqoonsanta waxa weeyaan in somaliland iyo soomaaliya ay ahaayeen laba dowladood oo laba isticmaal kala gumaystay british somaliland protectorate iyo italian somaliland ina kala ahaayeen xuduudda internationalka ayaa dooda somaliland iyo aragtida somaliland ee siyaasadeed ay ku qatuntaa aragtida naga soo horjeeda ee soomaaliya guud ahaantood oo puntlandna ay ka mid tahay waxay ku qatuntaa arag aragti isir ah oo ah annagu haddaanu isku reernahay ma kala go'i karno maadaama aanu isku qabiil nahay isku isir nahay isku abtirsiin nahay cidna dhex mari kartaa ma jirto arag aragtida meesha taalla waxa weeye aragti isyar oo had qabiil ku dhisan waaya iyo aragti xuduudeed oo somalilan ku doodayso waaya waxaasaa la isku haya waxaan u gudbayaa isla su-aashaasi qodax bismi illaahi raxmaan iraxiim waan salaamay dhammaan dhegeystayaasha c o e da kama fogi sidaa ay saaxiibaday qabaan oo arrinta laysku hayaa waa wax iska cad waxaa la isku hayaa dee xuduud beenaadaas oo guray gumaysigu waagii hore uu sameeyey baa laysku hayaa marka xuduudda sool iyo sanaag ma go'i karaan oo puntland ma raaci karaan waxaan leeyahay somaliland ma raaci karaan iyo puntland ma raaci karaan taa aniga waxaa igala muhiimsan dadka sool iyo sanaag degan maxay rabaan dadka Waay.
sool iyo sanaag degan majoritygoodu saan u jeedno maamulkaa somaliland bay rabaan way la shaqeeyaan way u dagaalamayaan waaya koodii bay difaacayaan marka Axmed.
xuduudda sharcinimadeeda aniga rabitaanka dadkaa igala muhiimsan axmed nuur qodax waad mahadsan tahay waan u imaan doonaa caynaanshe cabdiraxmaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saxuufi jaamac buulle adiga iyo v o e da iyo dhegeystayaashaada iyo martida barnaamijkaba aad baan u salaamayaa dooda la isku hayaa waxa weeyaan xuduud beenaad ee ay dad dhoordhoobteen laba nin oo midna talyaani yahay midna ingiriis yahay ayaa geed yuucada ah ku shiray waxayna yidhaaheen adiguna intaa hayso aniguna intaa aan haysto maalintii ay ka tageenna halkii bay ku dhammaatay marka een, qoladan goonigosadka doonaysaa waxay ku doodaysaa dood aan waxba ka jirin een, isir haddii la yidhaaho oo uu ninkii iyo horreeyey uu yidhi isir haddii la isku raaco isir haddii la isku raacayo dadka reer waqooyiga ee beesha dhexaa isku raacay dadka dhulkan u dhashay waxay rabaan inay midnimada soomaaliya ku jiraan waxayna samaysteen maamul la yidhaaho qaatuma state of soomaaliya marka uma baahna in maalin walba la cab- caburiyo la barakiciyo laguna dul dagaalamo laakiin maamulka iyo maamulkooda iyo iyo puntland waxay heshiis ku yihiin inay midnimada soomaaliya wada ilaaliyaan waaya maadaama Eh, haddaba haddii aad asalka intaa ku tilmaanteen oo ay tahay ulajeedada sida aan hordhacaba ku sheegay in loo qeybsan yahay abtirsiinyo iyo xuduud meeshii la doonaba ha la raacee su-aasha imaanaysa waxa weeye miyaysan jirin jid aanan ahayn in la dagaalamo oo xoog ah la isticmaalo oo wax lagu xallin karo maxamed aadan tirabi ayaan siinayaa Ee, horta in in in wax la xaliyo waxa ka horeysa in marka hore dooda laysla fahmo oo somaliland iyo soomaaliya oo puntland ay ku jirto dooda laysla fahmo iyo umuurtu halka ka ee, sartu ka qurunsay haddii xuduudda somaliland iyo soomaaliya u dhaxaysa ay noqoto xuduud beenaad aan waxba ka jirin waxa xuduud beenaad noqonaysa xuduudda etoobiya iyo soomaaliya u dhaxaysa waxa xuduud waxa xuduud beenaad noqonaya somaliland iyo etoobiya u dhaxaysa adigoo beesha dhexa ah ayaa awaare iyo gaashaamo goosanaya oo ay isrigu raacayaan ninka ciise ee jabuuti joogaa diridhaba iyo awaare iyo meel walba dego oo isaguna goosanaya markaa horta xuduudda internationaalka ah waa taa uu gumaystuu ka tegey taa say jabuutiga dowlad ku tahay soomaaliyana ay dowlad ku ahayd markii aynu kala noqonayna xuduudihii mustacmarka uu ka tegay unba inoo ah inaynu ixtiraano xalku wuxuu noqonayaa marka hore in laysla garto waxa la isku hayo oo ah xuduud international oo gumaystuu ka tegey marka taa laysla fahmo ayaa wuxuu xalku noqonayaa in markaa la raadiyo dadku maxay rabaan reer sool maxay rabaan reer sanaag maxay rabaan ma somaliland bay rabaan ma waxay rabaan soomaaliya marka waxay noqonaysaa in codkooda referendum laga qaado oo la weydiiyo meesha iyagu raacayaan iyo meesha iyagu ay jecel yihiin waaya anigu saasaan u arka xalka haddii marka xalka aad adigu sidaad u aragto caynaanshe cabdiraxmaan aan siiyo caynaanshe wallaahi halka waxaan u arkaa anigu tarabi halka uu ka hadlayo xuduudaha kenya iyo jabuuti iyo etoobiya wax xuduudo la aqoonsan yahay laakiin labadii gaal ee geedkii isugu yimi yoocado waa laysku daray arrintaasina halkaasay ku dhammaatay haddii referendumkan uu tarabi sheegayo u n ku ay qaadaan oo ay ka yaraato ninety nine percent dadku inaanay doonayn in soomaaliya kala go'do waxa weeye taa iyagaa ku leh maamulkan soomaali diidku wuxuu doonayaa inuu soomaalinimadana ka cararo dad aan iyaga doonayna uu la go'o markaasi arri marka arrintaasi arrin shaqaynaysa ma aha haddii dadka reer waqooyiga xitaa la weydiiyo arrintaasi suuragal ma aha xuduudkan uu ku doodayo haddii international communitygay sheegayeen ee ingiriiskii cid walba ay ula tageen oo ku yidhaaheen warmaba ogin waxaad ka hadlaysaa marka beyska arrintaasi waa arrin iska baro Waaya.
qabyaalad ku dhisan oo soomaali ka carar ku dhisan waayahay reer reer keliyana uu rabo su-aal baan su-aal baan markaa kaa weydiinaya in tusaale ahaan anigu waxaan ahay nin reer soola oo reer caynaba ah maxaa haddii aanad isa ku soconin oo aanad isir iyo hab qabiil ahayn maxaad sool u kala jartay oo anigoo reer caynabaana aad iiga tagtay taleex iyo xudubna aad u qaadato gobolkii sool aad u kala jaraysaa haddaanad isir iyo qabiil ku soconin oo xuduudii ee internationalkeeda adigu aanad burburinay waa maxamed aadan iiga tagtay waa maxamed oo aadan caynaba ah.
tarabi baan u malaynayaa maxamed baa su-aasha caynaansha ayay ku socotaa maxamed aadan tarabiyow sababta ay caynaba iyo gibiley ilaa iyo xadkaa jabuuti ay isku raaceen iyadu miyaanay isir kuula muuqan waxaad qiyaastaa gobolkan sool iyo sanaag iyo cayn waxay leeyihiin saddex iyo toban isin ama afar iyo toban mid mooyaane intii kale way dhulka way ka carareen waxay uga carareen cadaadiska soomaali diidka xirxidhka caburinta marka xuduudkan jabuuti waaya kuma mateli karti waaya Een, halkaa aan uga gudubno dhegeystayaasha waxaan rabaa inaan xusuusiyo waxaad la dhegeysanaysaan barnaamijka faaqidaada jimcaha ee v o a waxaana toddobaadkan kusoo qaadanaynaa xalka dagaalka karaq iyo weliba asalkiisa waxaa la isku haya sidii loo xallin lahaa iyada oo aan xoog la isticmaalaynin waxaa eh, barnaamijka igala qeybgalayo basor axmed maxamuud ismaaciil iyo maxamed aadan tarabi axmed nuur qodax caynaanshe cabdiraxmaan oo intaba jooga waqooyiga maraykanka waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo eh, doodeennu waxay ku salaysan tahay sidii xal lagu heli lahaa marka marka laga tago aragtiyada waxa ay isku hayaan maamulada iyo siyaasiyiintu maxaa xal ah oo aqoon-yahan ahaan aad bulshada usoo bandhigaysaan arrintan waxaan siinayaa axmed nuur qodax
bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan u malaynayaa siyaalo ka badan oo wax lagu xallin karaa jirta arrintana xalkeedu dagaal keliya ma aha waxaan anigu marka hore ku talin lahaa hadda laba cashaa la isdilay ama saddex cashaa dagaal ku dhacay weli meeshii baa la kala joogaa waxa la soo kordhiyey uun waa dad dhintay iyo dad dhaawacbay haddii bil ama laba bilood dagaalkaasi sii socdo halkaa un baa la kala joogayaa dhimashada iyo dhaawaca dadkaas baa la badinayaa anigu waxaan ku talin lahaa marka hore in xabadda la joojiyo marka xabadda la joojiyo oo cool of period la galo muddo marka in labada qoloba ay imaansadaan inay dadka dhulka leh ee dhulka laisku haya leh ay quluubtooda hantiyaan kabacdina ay u diyaar noqdaan in dadkaas referendum laga qaado oo dadkaas meesha ay rabaan ay raacaan waaya qoladii aamini weydataa oo shacabkaa aamini weydaa waxaan qabaa inay tahay qola gardaran gardaradan inay joojiso waaya professor eh, axmed maxamuud kusoo dhowow Ah, waa mahadsantihiin Eh, oh, waxaan rabaa inaan ku celiyo inaa aan sheego inaanan cidna u hadlaynin anigu ee aan naftayda shaksigayga keliya aan u hadlahayo Eh, waxaan wax yar rabi lahaa intaanan xalka gaarin inaan uga noqdo waxaa lagu celceliyey xuduudda internationalka ah Eh, waxaan rabaa inaan magacaabo heshiis go-aankii ay madaxda eh, africa gaartay qaahira nineteen sixty four oo xuduuddii maarka in sidooda loo daayo ahayd inuusan ahayn go-aan ku salaysan inay isticmaalkii ka xigmad badnaa afrikaanka ee uu ahaa go-aan ku salaysan expediency oo war haddii la yidhaahdo meel walba toban qabiil oo isticmaalkiisu geeyay waa la kala jarjarahayaa la yidhaaho ka bixi maynay ahayd expediencygaas buu ahaa Eh, mar haddii la sameeyey dawlado madax bannaan oo afrika iyo meelo kalaba ah oo adduunka oo dhan ka jira same principle apply xuduudaha iyo dawladihii jiray in la kala jaro meel walba goonagosatooyin baa ku kacsan iyo dad inay go-aan rabaa jira in la kala jarjaro principleka ah international loogu ma ogola wax jira ma aha haddii aanay ku heshiin qaybaha muranku ka dhacayaayo heshiis ayna arrintaa ka gaarin xuduuddii isticmaalku waxay ku dhammaatay dawladdii soomaaliya markay xorowday bay ku dhammaatay wax waaya jira ma aha wa- waaya professor waa kuusoo noqonayaa waxaan jeclahay inaan maxamed aadan tarabi siiyo eh, markan maxamed marka laga tago in la yidhaahdo xabajoojin ha la sameeyo eh, ciidanka ha la kala qaado eh, ha laysu yimaado ha la wada hadlo ma jirtaa jid loo maro in la gaaro xabajoojinta ma jirtaa jid loo maro in la isku afgarto in wada hadal loo bedelo gacanka hadalka jid la mari karo oo adiga kuu muuqda ma jiraa horta mushkiladda ugu weyne meesha jirtaa waxa weeyaan tiraba ilaa shan lix jeer baa la isku dayey in wada hadal arrimahan lagu xaliyo habeen hore ugu dambeysay oo madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha somalilan iyo ninkan michael keaton la yidhaahdo ay ka wada hadleen afartii iyo barhkii subaxnimo suxuurtii markay ahayd ayay dagaalka soo qaadeen isagoo madaxweynuhu arrinka ka hawlgalay oo uu michael keaton la qaatay inaan xabad dambe dhacay markaa horta annagu cid aan ula hadalno iyo cid aan wadahadal la furno iyo cid aan la heshiino ma jirto waa ogtii soomaaliya sida u burburtay iyo dhibaatada ka taagan iyo dawladda dhexe mushkilada haysata waanu ka xunahay digan mayno laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan inaanay jirin dawlad dhexe oo federaal ah oo aanu arrimaha kala hadalno laakiin maxamed sida cad puntland ayaad is haysaan somalilan iyo puntland baa yaa deegaanku ku muransan dowladda dhexe ayadu heerkeeda waxay taagan tahay somalilan iyo puntlandba inay jamhuuriyadda ka mid yihiin marka ma siyaasad baa mise waa dhab in aad puntland laga boodo oo dowladda federaalka loo boodo iyadoo aysan waxba idinka dhexayn annagu puntland isma hayno dad helo baanu nahay puntland waxa weeyaan waxay ka mid tahay dowladda federaalka ee soomaaliya caasimadeedana waa muqdisho waxaana mas-uulka ah oo madaxweyne u ah maxamed cabdullaahi farmaajo isaga ayaanu kala hadlaynaa arrimaha federaalka ee xukuumadiisa iyo dowladdiisa ka midka ah isaga ayaanu wadahadal kala gelaynaa isagaan hore ugala hadalnay kadibna isagaan kala hadlaynaa laakiin puntland waxay qayb ka tahay dowladda dhexe ee soomaaliya halkaa anagu aan wadahadal ka dayayna iyadoo qayb ka ah ayaanu halkaas u maraynaa Waaya.
mushkiladda ugu weyne waa mahadsan tahay tarabi axmed nuur qodax waxaad carab ku dhufatay in aad tiri haddii lagu guulaysto in xabadda la joojiyo oo ciidanka la kala qaado in afti laga qaado dadka meesha degan sida waa caynaansho possibility waa si- one of the possibility sida taa keliya sida maaha.
sida sida uu caynaanshe afka ku dhuftay waxa uu yidhi eh, isamadii deegaankan hal mooyaane intii kale waa ka maqan yihiin
arrintaa kuma raacsani arrintaa kuma raacsani im- isimada een, gobolka u dhashay anigu gobolkan kasoo jeedaa marka ugu horeysa caynaashana dee dee uun is- siduu gobolka ugu hadli karo umbaan aniguna ugu hadlayaa isimada gobolka iskuma raacsana puntland iskuma raacsana somaliland waa run laakiin isimada anigu sharcinimadooda iyo in ay dee kalsoonidii dadka haystaan baaba aniga questionigaga jira isubku wuxuu noqday haddeer qof dadkii kamid ah maalinba dhinac buu aadi karaa waxna wuu yeeli karaa waxna wuu diidi karaa dad een, waxaan anigu aad iyo aad ugu qanacsanahay anoo gobolka ka soo oo sanad walba oo ka dhex kaambeen gareeyey oo si peaceful ah anoo somaliland ah uga dhex kaambeen gareeyey dadka gobolkaa degani somaliland ma qasbin ma caburin xoog kuma haysato qoryo laguma hayo ayagaa iskooda ka tirsan ayagaa ciidamada ah waa kuwaas oo shaykay ku dhaawamayeen oo maalinta hore ku dhaawacmeen oo way ku dhinteen oo way dagaalamayaan oo dee nin xabad haysto xabad ridaya cidi qori kuma hayso qodax eh, jid kale oo aad haysa ma jiraan halka ugu habboon waxa weeye in dagaalka la joojiyo marka hore arrin walba waxay xal waxay leedahay aan ahayn dagaal doodeenna haddii aan u noqono profesorkan ku bilaabayaa mar kale waxaan isku dayaynaa inaan helno xal ay siyaasiyiintu idinkaga dayan karaan aqoon-yahan ahaan reergaradkii deegaankaas kasoo jeeday ahaan marka laga tago in dadka reer sool ayaga afti loo celiyo xabad haddii la kala joojiyey kadib waxaan jeclahay inaan eh, aan idin weydiiyo xalka ummad dambaysta ah ee la doonayo in arrintan lagu xaliyo muxuu noqon karaa iyadoo aysan ahayn annagaa rabno iyo annagaa rabno profesore anugu waxay ila eg tahay xalku inuu ku jiro horta sideeda dagaal xal kuma jiro mana aha dagaalku ilaa iyo nineteen twenty eightkii wixii ka dambeeyey looma haysto dagaal inuu yahay arrin lagu xaliyo mashaakilka oo xalaal ah looma haysto maslaxaduna uguma jirto dadka in la dagaalamo waxaan aaminsanahay eh, ra'yiga ah ee dadka meesha degan oo dhulka ku nool ra'yigoodu inuu yahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo la samayn karo waxaana qabaa dadkaasu in xorriyadooda loo daayo in eh, referendum united nationsku supervise garayso haddii laga qaado inay xal gaari karaan laakiin xalkaasi waxa weeye still somaliland iyo maxaan ku dhaha puntland keliya uu ka hadlahaya laakiin somaliland haddii xuduuddii isticmaarku ay baali tahay soddon sanay somaliland gaar u jirtay waa la ictiraafi waayey ra'yiga qabiilka ah waxaan ka aaminsanahay isticmaar baana wada xukumi jiray isku qoraan nahay baa dhaanta hadday argumentigu labadaas ay timaado oo isticmaar baana wada xukumi jiray oo iskuisticmaar baan ahaan jirnay oo saasaan isku qo- waddan ku nahay iyo isku qolaan oo saasaan isku waddan ku nahay hadday argumentku labadaas tahay waxaan qabaa tan dambe inay eh, ku leedahay inkastoo aan miduna ayn argumenti fiican ahayn waaya tan dambaa ku leh een- waxaan aaminsanahay marka dadka meesha jooga een, xorriyaddooda iyo codkooda inay yihiin waxa ugu muhiimsano dagaalkana hadda in la joojiyo waaya Dadkeen Waxa- codka waxaan ka rabaa waxaan rabaa inaan eh, eh, maadaama maxamed aadan tarabi axmed nuur qodax iyo caynaanshe saddexdaba ay carabka ku dhufteen inay sool ka soo jeedaan inaan saddexdooda su-aal ay ka wada jawaabaan laakiin su-aashaasi wakhtigeeda aada soo koobtaan sool iyo sanaag labaduba waxa uu ku jiray murankii markii puntland la aasaasay deegaanadaasi somalilan iyo u dhexeeyey ee puntland hase ahaatee dagaalana kama dhicin buuq badanna kama iman qaylana kama yeeraysa sanaag maxaa u gooni ah sool waxaan rabaa inaan ku bilaabo qodax Eh, Ah, een, anaa ka jawaabaya waxa sool gooni ah horta waa midda koowaad ee o- een, laafcaanood iyo garowe laami baa isku xidha oo aan halka aysan dee ceerigaabo iyo aysan laami isku xidhin midda kale dee laafcaanood waxay u dhow dahay garowe oo puntland marka istaraatiiji ahaan iyagaa eh, nabadgelyada u diiday iyagaa kala qaybiyey iyagaa hab isira eh, ula yimi annagu mar walba waxaanu ka shaqaynaynay haddaanu nahay somalilanta wada socotaan qabiilka ahayd ee samaroon leh ee ciise leh ee gabooye leh ee madrigaan leh ee akisho leh ee cid walba leh ee harti leh annagu waxaanu ka shaqaynaynay in la ixtiraamo xuduudii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii waaya eh, laysku raacay waad mahadsantahay marka tarabi dadka dadka xalka u diidan caynaashaan rabaa inaan fiiriyo su-aashaan inuu ka jawaabo oo dad dagaal istiraatiijiyadeed ka wada oo koonfurta soomaaliya ka soo duulaya waa mahadsantahay tarabi caynaash jaamac daqiiqad dheeraadan qaadanayaa maadaama markii hore su-aashii hore aad iga gudbisay aniga Eh, wax wax dheeriyaa ma jiraan eh, eh, fadlan su-aashaan ka jawaab ma- maya maya horta een, horta waa rabadaan ilaahay ha laga baqo iyo dagaalka ha la joojiyo saddexdaa laysku raac laakiin gardarrada yaale gardarrada waxaa le nimankan soomaali diidka ah hasha geela cunta ee cabaado weeye haddii dhulkan laga qaado referendum oo ma ogola waana afka baarkiisa haddii dhulkan referendum laga qaado i guarantee hundred percent in soomaaliya kala goodo ma ogola hadalkii hore ee darbi waxaa ku jiray maxaad aniga igaga tagto oo qabyaalad u raacday waxaan u raacay qabyaalad tuu isaguba ku raacay ilaa waqooyigaa shishe ee soomaaliya iyo waqooyi galbeed marka xalku wuxuu noqonayaa gobolka sool maamulka qaatuma state of soomaaliya waxay rabaan dhulkooda inay haystaan isla markaana ay ka mid noqdaan federaalka soomaalida dhul ku ballaaranna wey caynaansha ku jawaaba halkaa walaal Ma- ma- En- en, maya waan ka gudbaynaa waan ka gudbaynaa caynaash nimankan caynaash soo aad duulay ee u mahadsan puntland kaakumada ma ogola miyaadan arkin declarationkooda koob iyo tobanka qodob ah Ugandaan dhamaystir- ee ay leeyihiin maamul aan puntland ahayn lagama ogola gobolka sool aduu khaatimadaad leedayso Waa sidaa- la hargeysaa laga ogol yahay khaatimada cali khaliif oo madaxweynaha khaatimaha hargeysuu joogaa puntland lagama ogola cali khaliif anigu waxba ma oranayo oday dhulkaa u dhashay weye laakiin waxaan kuu sheegayaa dhulkani soomaaliya kama go-ayo taariikhda aad buubuuninaysaan haddaad victim ahaydeen idinku oo victimnimo ku doodaysaan dhibaatada dhulkan aad ka geysateen baa boqolkiiba waaya ka weyn.
waaya caynaash war war reer Caynaansha iyo sool qodax.
waxaa uga muhiimsan nabadda Qodax.
markaynu nabad helno Qodax.
waynu soomaaliya Qodax.
inay ku Qodax.
jirto iyo kale ka talinaynaa Hadal- hadalkaan innaga dagaalka hadalkaan.
iga jooji hadalkaanu kala helno waxaan soo gaarnay oo gebagabadii barnaamijkaanu kusoo dhowaanay marka waxaan kusoo gunaanadaynaa qodobka ah hadallada warbaahinta la isu marinayo qodox hadda wuxuu carab ku dhuftay kow iyo toban qodob oo puntland guddiga amniga uu soo saaray sidoo kale eh, qodobo ayay soo saareen guddiga amniga somalilan oo ay laascanood oga dhawaaqeen halka puntlandna ay garowe oga dhawaaqeen qodobadaasi iyo wararkii ka horreeyey ee warbaahinta la isu marinaya haddii la raba in xal la helo marka ugu horreyso waa in kuwaasi ay isbeddel ka yimaadaan waxaan eh, ku soo dhoweynayaa eh, maxamed aadan tarabi see loo heli karaa siyaasiyiin iyaga oo dadka matalaya xisaabtankoodana ku jira haddana hadal wanaagsan oo walaaltinimo iyo wax qaybsi lagu heli karo oo gogol lagu soo wada fadhiisan karo ku hadlo de horta siyaasigu waa qof qofkuna eh, ilaahay baa de xikmadda iyo hadalka waa loo kala dhashaa eh, ilaahayna la kala beryin og hadalkana la kala oran og Eh, marka waxay ku xidhan tahay qofka mas-uulka ah hibada uu leeyahay iyo xikmadda uu leeyahay iyo halka uu dee uu abaarayo sida uu odhanayo laakiin macna samayn mayso xilka uu qofku hayo ama madaxweyne ha noqdo ama eh, wuxuu doona ha noqdo laakiin xikmadda hadalku waa deeq ilaahay bixiyo inagu ma furan karno waa hibooyinka ilaahay bay ka mid tahay waxaan see u arkaa uun in mushkiladda meesha jirta waxa weeyaan dadkii la xulanaya ee ama somalilan ha noqoto ama soomaaliya iyo puntlandba ha noqdaane dadka la xulanaya inay yihiin uun dad aan inta badan u qalmin inay hadal fiican yidhaahdaan oo hadalkii wanaagsanaa uu meesha ka baxayo anu taasaan u arkaa waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo professor axmed sidee loo heli karaa siyaasiyiin fariin aan colaad kicinaynin dirayo waxaan haysanaan haysanaa laakiin oo siyaasiyiinta noo joogto unbaa hadda siyaasiyiin noo ah laakiin waa in ayaga la gaarsiiyaa inay iska saaraan siyaasiyiintu inay mas-uuliyad iska saaraan inayan uga darayn xaal sidiisaba u kacsan inayan uga darayn inay mas-uuliyadu ka saaran tahay baan qabaa waxaan qabaa inay gartooda iyagoo aan ka tegaynin haddana wixii dheeraada oo sababi kara inay maaragtay khilaafka kordhiyaan ama ku daraan dab awalba jiray inay batrool ku daraan mas-uuliyad baa ka saaran inaynaan samayn maxaan ku idhaahaa siyaasiyiinta iyo dadka mas-uuliy mas-uulka ahi waad mahadsan tahay inay hal arrinta ka eegaan waad mahadsan tahay waxaan siinayaa caynaanshe cabdiraxmaan jaamacaad baan kugu mahad celinaya xalku waxa weeye maamulkan soomaali diidkii inuu ka baxo dhulkan waa reer weeye reer soomaaliya reer kale xukumi karaa ma jiro xadkan beenta iyo cabashadan beenta intay joojiyaan caynash laakiin su-aashu waxa weeye su-aashu waxa weeye caynash caynash caynash caynash su-aashu waxa weeye federaalka soomaalida caynash su-aasha aan kugu celiyo su-aashu waxa weeye ma la heli karaa siyaasiyiin ku hadla cod dadka isu soo dhaweynaya oo aan cadow iyo xumaan wax la mida aanan isu marinaynin warbaahinta jaamaco waa la heli karaa laakiin bayska laysku hayaa wuxuu yahay dhulkaygana anaa xukumaya kaagana waan ku darsanaya waddankiina waa ka go-aya dee cid ka yeelaysaa ma jirto marka waa inay arrintaa ka soo degaan oo languageka beddelaan gobollada waqooyi galbeed iyo toog dheerna ay u taliyaan soomaalinimadana kusoo dhawaadaan xalku sidaa weeye waayahay waxaan waxaan qodax baan rabaa inaan u wadayo qodaxay arrintaa xalkeeda sida loo gaadho waxaa habboon siyaasigu markuu hadlayo inaanu caadifad hadlin isagoo xanaaqsan oo caadifaysan hadduu dee tvgii iyo warbaahintii yimaado dee hadalla xanaf leh iyo hadalla dadka kicinaya iyo hadalla arrinta kusii darayo ku dhahaya hadduu qofka siyaasiga ahi uu dareemo mas-uuliyadda qofnimo ee uu hayo iyo jaaniska uu helay inuu warbaahinta yimaado oo uu emotionkiisa xakameeyo oo uu xaqiiqda ku soo dhawaado waxaan umanayaa in arrintaas xal laga gaarayo waxaan dhammaantiin rabaa inaan idinkaga mahad celiyo wakhtigiina qaaliga ee aad nala qaybsateen barnaamijkan aad nogala qaybgalayseen waxaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada oo aan kusoo qaadanaynay sida xal loogu heli karo dagaalada somalilan iyo puntland ku dhex maray deegaanka tukaraq iyo weliba waxa asalka u ah dagaalkaasi maanta nagala qaybgelayey maxamed aadan tarabi oo ku sugan chicago kana soo jeeda somalilan axmed nuur qodax oo sidoo kale minneabolis minnesota kana soo jeeda somalilan caynaashe cabdiraxmaan oo ka soo jeeda khaatumo iyo weliba rofesor axmed maxamuud ismaaciil oo ku sugan magaalada windsor ee dalka canada islamarkaana macalinka jaamacadda state university of new york aad iyo aad baad u wada mahadsantihiin jaamac adigaa mudan asalaamu calaykum wacalaykum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu tan iyo kulantadeena dambe dhegeystayaal barnaamijkeeni faaqidaadda waa naga intaa